hal sano labayo toban bilood wixii la qaban karay wixii naga baaqsaday intaba waanu sheegnay amaan ku sheegno filimka aad daawateen amaan ku sheegno xisaabtankii dawladda waan aaminsanahay wax badan oo runtii noo qorshaysnaa inay noo qabsoomeen in kale oo noo qorshaysneed inaan qabano two thousand fourteena in ay yaysan ama qabsoomin ama durfo jira awgood laakiin taas ma hadda ma raba inaan ka hadlo sababtoo ah ama waad daawateen ama in badan waa ad dhegaysateen waxaan rabaa runtii inaan diiradda saaro waxa aan jecel lahay in aan qabano ama noo qabsoomaan ama waxa yani himalada iyadu ay tahay inaan gaarno kun iyo shan iyo toban dib ma raba inaan u raaco markaan meesha nimid wixii jiray xaalada dalku ku sugnaa ama ha naqaato dhibaato dhaqaale ama ha noqoto mid siyaasadeed waa laga soo gudbata hal sanaa ka dambaysa marka aan ka hadalno waxaan rabnaa inaanu diiradda saarno ama aanu qabanno laba kun iyo shan iyo toban iyo wixii ka dambeeya ko waxaan rabaa inaan idin sheego in waxqabadkaya ugu horeeya uu yahay dhamaystirkii wixii aanu bilownay two thousand fourteen ay ugu horeeyaan isbedeladii ama reformskii aanu wadnay reformskan waxaana waad ka dhegaysateen oo waad ka aragteen waxaana waan ka nidi waxa ugu horeeyaan wuxuu ahaa isbedelkii aanu rabnay inaanu ku ku samayno shaqaalaha dawladda ama waxa la yahada civil service reformki ujeedaduna waxay ahayd dawladnimada waxay ka ukuntaa waxaa ka ukuntaa ama saldhigu waa waxa weeye haykalka dawladnimo marka haykalka dawladnimo oo fadhiya in la helaahi waxaa lagama maarmaan ah inaanu helno waxa la yahada bureaucrasiyada amase shaqaale dawladeed oo saxa tiradiisu sax tahay noociisu sax yahay qofka sax ahay uu joogo meeshii sax ahay taas waxay u baahan tahay marka runtii hawl a tiro badan bay u baahan tahay oo ugu horeyso horta maxaanu shaqaalo leenahay maxay nooca uu yahay misey tiro leegyihiin maxaase aan shaqada laga rabo dawladnimo shaqaale intee leeg noocee ah ayaa kafayn kara waxay kaloo u baahan tahay taasi in shaqaalaha jira laftigiisa markii la reform gareeyo oo la soxo in la dhiso laftii capacitygiisa la dhiso awooddiisa waxqabad kor loo qaado taasina waxay u baahan tahay marka institutionskii noocaas ahaa oo dhisi lahaa shaqaalaha ee ugu horeyso waxaa la yihahdaa civil service institute ama college oo ah inaanu samayno hay-ado waxbarasho oo ka shaqeeya koruqaadista tayeynta iyo waxbarashada shaqaalaha dawladda isbedelka amadna marka muddo waxaa socday imtixaanaadkii loo gareeyey maamulka ay kamid ahaayeen agaasimayaasha oo meel fiican maraya iyo in wasaarad walba laftigeeda loo sameeyo qaabkii ama structurekii noocii ay ku wanaagsanayd oo ay ku shaqayn lahay isbedelkaasi muhiimadiisu ma aha dad gaara iyo shaksiyaad gaar ah in loola jeedo laakiin waxaa weeye in qof walbaaba uu kalsooni qabo qof walbaaba aqoontiisa iyo xirfadiisa uu ku shaqeeyo kuna hawlgalo iskuna kalsoonaado sida keliya oo cadaalad lagu heli karo maadaama anagu halkadhooyi waa cadaalad ahaa waxaa weeye qof waliba aqoontiisa iyo waxqabadkiisa inuu kusoo baxo ku shaqeeyo qofka shaqaalahayna markaa uu aaminsan yahay waxaa meesha ku jooga inay tahay aqoontiisa iyo waxqabadkiisa taas waxaa kala socota sidoo kale dad si gaara anagu aan rabno inaan diiradda u saarno dadkaasina waxaa weeye dadka aan kaga hadalay bishii december tobankeedii oo ahaa dadka qaba cadaalad darrada soo jireenka waxaa weeye ajadahayga laba kun iyo shan iyo toban markii la gaara bisha decembar tobankeeda waxaan rabnaa dadkaasi si mug weyn inay uga muuqdaan hay-adaha dawladda waxaan kaloo rabnaa inaan dhamaystirno isbedelkii aan ku waday cadaaladda justice reformki runtii hadda iyo shalayba markaan puntland aan nimid waxa weeye cid kastaaba waxay sheeganaysaa cadaalad daro iyo in hay-adihii cadaaladdu sidii rabi aysan u shaqaynayn waxaanu samaynay guddi eega dib u eega cadaaladda waxa weeye taamcinaheedu noloba in la sameeyo weeye nidaamka cadaaladda ama broseska cadaaladda in la saxo iyo in dadka cadaaladda ka shaqaynaya ay yihiin dadkii dad istaahila inay cadaalad bixiyaan in cadaaladda dalka lagu aamino arrintaas waxbaan ka biloonay waa la socotaan laakiin waxaan rajaynayaa guddigii uu soo dhameeyey reportkiisii waxaan ku dhaqaaqnaa waxa weeye waxaa la yidhahda implementationkiisii amase fulintii waxaan ku xigay oon wadnay waxa weeye inaan dhamaystirno isbedelkii ahaa xagga ciidamada security-ga wau imaan doonaa shaqada dhabtaa oo wanaagsan ayaan ciidamadeennu laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo muxuu yahay isbedelkaan rabnaan ku samayno xagga nabadgelyada iyo ciidamada waxa weeye in ciidamo ku filan dalka tababaran imkaaniyoodkoodii iyo waxay ku shaqayn lahay u dhamaystiran yihiin ciidan aan sumad qabin iyo sumad qof midna aan lahayn ciidan puntland ka difaaci karaa cadow dibadeed iyo midgood gudad labadaba hawshaasi iyana gaar fiican bay maraysaa laakiin waxaan rabnaa laba kun iyo shan iyo toban inay soo afjaranto dhamaystiranto waxaan rajeynayaa sanad sanadkiisa kale in puntland ay heli doonto nooca ciidan ay u baahan tahay iyo waxa aad ka doonaysaan inuu ahaado ciidanka dowlka waxaan kaloo rabnaa sidoo kale inaan dhamaystirno isbedelkii aan ku wadnay xagga dhaqaalaha ama public finance management wax la yidhahdo taa waxaa horeysay bilowgii aan bilownay dhibta dhaqaale ama gaabka bajad ee dawladdu ama ay dhaxashay ama muddo ay la rafanaysay waxaa lagu dabooli karaa waxaa weeye wax looga qaban karaa inaanu kor qaadno dakligeenna iyo inaanu beekhaaninno dhaqaalaheena nooaas markaan isu darno beekhaaninta waxaan haysano iyo korqaadista dakligeennu waxaa awood noo siinayaa inaan daboolno baahideenna inaanu awoodno in dawladdu si wanaagsan u shaqayso hawshaasi iyana meel fiican bay maraysaa waana sii ambaqaadaynaa canshuurihii la hirgeliyey qaabkay uurigaleen waxa aanu rabnay aan qabanno ama raadiya waa ka dhagaystaan tvda waa ka aragtaan caamana waa laga hadlay marka ku dheeraan bay waxaa noo raaci doonta oo idiin ballan qaadayaa in dawladdu ay la dagaalanto musuqmaasuq corruption inaanu helno haykal dawladnimo oo dhab ah oo credible ah oo dadku ay aamini karaan waxaa noo qoshaysan in dadka laftigoodu ay awood u helaan inay ayagu noqdaan kuwa ilaaliya hantida dawladda inay ayagu noqdaan kuwa soo report gareeya in laydiin sameeyo hotlines amase meelaad soo wacdaan oo qofku markuu la kulmo musuq maasuq amase corruption uu u sheegi kara dawladda sababta waxa weeye idinka ayaa arki kara idinka ayaana noo sheegi kara dhibtu sida ay tahay iyo sida ay u jirto dabcan way jiraan hay-ado dawli ah oo arrintaas ka shaqeeya sidaan tilka guud oo kale ama xisaabiya oo kale laakiin waxaan rabnaa in dadku laftigoodu ay noqdaan dad hantidooda ilaasha sababta waxaa weeye hantida iyo lacag- dakhliga dawladdu ultimate waxa weeye cidda leh waxa weeye dadka puntland wey waxaan jecelahay marka hawshaasina in isbedel dhabihi uu ka muuqdo laba kun iyo shan iyo toban markaasaa ka baxo waxa ugu horeeya ama shaqada dawladnimo ee dawlad looga baahan yahay the fairest function of government shaqada ugu horeysa dawlad qabato nidaamka dawliga ahi waxa weeye in la dhowro qofka ama aan dhowro dadka puntland ay eh, nabad ku seexdaan nabad ku soo toosaan in qofku uu helo la ilaaliyo lana dhowro lana ilaaliyo nafsadiisa maalkiisa iyo sharaftiisa puntland waxay leedahay cadow ka ugu horeeya hadda aan la dagaalamaynaana waxaa weeye burcadiimeedka kusoo duushay dalkeeni waa la socotaan maanta ciidamadeena xoogga ciidamada xoogga dalka soo ee dal ee puntland in ay dagaal kula jiraan cadowgaas kusoo duulay puntland waxaan rabaa inaan ii sheego inay ka sooyeen buuro waaweyn dhulka ay ku dhumaanaysanayeen ee buuraha galgalay inta u dhowna ay ka saareen sida adeecadaa ka dhagaysateen in badanoo cadowgaasi ay qabteen in badanna ay dileen saldhigyo waaweynna ay ka qabsadeen waxaan rabnaa marka si ciidanku u guuraysto si puntland u hesho nabadgelyataan ah inaan ula shaqayno ciidankeena inaan garab istaagno ciidankeena sida uu sheegay waxay ku-xigeenku waxaad moodaa inaanaan runtii aada ugu aqanin dalku inuu dagaal dhaba ku jiro runtii puntland waxay ku jirtaa dagaal dhabay ku jirtaa odabtihiiba waxay leedahay furuudyo tiro badan oo cadow laakiin hadda ka ay ku jirto waa laga maarmaan inaanu garab istaagno si cadowgaasi aanu u marayno dadka puntlandna ay nabadgelyataan u helaan arrintuu noo uraysan laba kun iyo shan iyo toban waxaa weeye dowladnimo wanaag good governance iyo maamulka oo la baahiyo finafo ka daawateen dowladnimadu waa inay gaartaa qof kasta oo puntland ah iyo deegaan walba oo puntland ah in badan baan ka hadalnay in laaliga laga dago in badan baan ka hadalnay dhulka aan la gaaraysa in la gaaro wax badan waa nooga qabsoomeen wax badanna waa nooga dhiban yihiin laakiin waxaan rabnaa waxaa weeye in dowladnimadu iyo cadaaladdu iyo adeega dawligaahi uu si u gaaro puntland meel kasta ay joogaanba waxaan rabnaa dadka puntland ayagu inay isxukumaan waxa weeye dadku ayagu in ay awoodda maamul ay yeeshaan taasaana keentay marka in badan inaan isku taxallujinno inaan dhisno dulayaal deegaan meel kastoo aan tagnaba ujeedadu waxaa weeye horumarku wuxuu ka bilowdaa ismaamul marka dowladnimada wanaagsani waxay ka balaabataa ismaamul iyo dadku inay ayagu baahidooda iyo waxqabadkoodu uu isleeyahay oo iyagu ay waxa ay rabaan ay qabsadaan kuna qabsadaan maamul ayagu ay dhisteen waxaan rabnaa sidoo kale in aanu isbedel ka suubinno wax soo saarkeena caawo in badan baad daawateen puntland beeraheedii kalluumaysigeedii xoolaheedii wax badan baa caawa laga sheegay puntland waxay leedahay dhul barwaaq ah waxaanu leenahay badda soomaaliya u dheer puntland waa gobolka keliya ee soomaaliya ee xuduudda leh badda cas iyo badda indian oceanka puntland waxay leedahay kun iyo lix boqol oo kilomitir oo bad ah uu ka buuxo khayraan tiro badan waxaan u baahnahay marka in dadkan puntland ee shaqala-aantu hayso ee fakriga ah looga faa'iideeyo khayraadka puntland taasina waxay u baahan tahay marka in aanu maalgashi dhaba ku samayno khayraadka dalkeena taasi waxay awood noo siinaysaa inaanu shaqo abuuris u samayno dhallinyaradeenna shaqo la-aantaa ee markay shaqo waayeen markay rajo dhigeen ku baaba'aya saxaraha tahriibaya ku biiraya shabaab noqonaya bacadbudeed burcadbadeed waxaa rabaa marka si shaqo abuuris loogu sameeyo kalsooni way helaan dalkooda u aaminaan waxaan u baahannahay in aanu isbeddel ka samayno wax soo saarkeena ama ha noqoto baddeenna waan la soconaa dib baa ka jirta baddeenna oo ah xaaluf lagu hayo waataana ku dhawaaqay inay arrintaasi tahay masiibo qaran national disaster diyaar baan u nahay inaan baddeenna difaacano xukuumadduna juhdi badan ayay gelisay in la difaaco badda wakti dhowna waxaan rajaynayaa isbeddel dhan inuu ka muuqdo oo kalluumaysatadeenna ay ka faa'iidaystaan amase iyagu ay noqdaan kuwa ka faa'iidaysta ilaalada baddeenna aanu samaynayno waxaan rabnaa inaanu maal gashano beeraheenna haddii puntland loo haysto inay tahay dhul aanu ku fiicnayn beeraha baanti hadda cawdgal uu ka hadlaayey owlaha sayid maxamed badalkii uu sii qaatay oo la aaday koonfurta ku xoreynayay wuxuu ka tg kula tg waxay masagada laga soo saaray golob jiraa haddii kun iyo sagaal boqol iyo iyo something aanu lahayn beerataa tira le waad qiyaasi kartaa in maanta aanu runtii ay buntland awoodi karto inay isku filaato inay soo saarato cuntadeeda inay soo saarto khudaarteeda inay soo saarato dalaggeeda iyo beeheeda marka in aan sidoo kale maalgashi u helno juhdi badana la geliyo inaanu horumarino dalaggeena iyo beeraheena waxaan u baahanay sidoo kale in aanu maalgashano xoolaheena sida ugu wanaagsanna kaga faa'iidaysano waxaan raadinay mashaariic aan kaga faa'iidaysano xoolaheena ama ha noqoto inaan suuq geyno kuwa hadda jooga oo qaabka hadda aan u dhoofinna oo xoolaha nool aan dhoofinayno ama ha noqoto in faa'iido lagu daro ama wanaag lagu daro qaabka aan u dhoofinayno xoolaheena micnaheed waxaa weeye waxa la yidhaha value added oo ah in inta aanu dhoofin lahayn neef nool inaanu dhoofin karno hilibkiisii inaan washado u helno xoolaheena in qaabka maanta looga faa'iidaysto xoolaheenna aan wax badan ka bedelno ama ha noqoto caanihiisa ama ha noqoto hilibkiisa waxaan u baahannahay marka in aanu runtii maalgashi dhaba ku samayno xoolaheenna qaabkaada yihiinna wax badan aan ka bedelno waxaan u baahannahay in aan maalgashano khayraadkeenna kale ay ka mid yihiin macaadinteenna iyo shidaalkeenna waatuu ka hadlaayay madaxweyne cadde shidaalka puntland puntland baa iska leh laakiin puntland waxay diyaar u tahay inay markay la soo baxdo soo saarato ay soomaali la qaybsato laakiin cidna uma diidi karto wax soo saarkeeda in la soo baxdo waan la soo baxayna insha allah doonaya waxaan rabnaa marka sidoo kale laba kun iyo shan iyo toban wixii ka dambeeya in in aanu isbeddel ku yimaado kaabayaasheena dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalo inay horu maraan waa muhiim horumana lama gaari karo haddaanan isbeddel ku samayn kaabayaashana dhaqaalaha waxbaa noo dabooday aeroboor ayaa noo dhismaya waan rajaynayaa saan mara badan ku celceliyey aeroboorka ugu horeeyay ee puntland ay yeelato inaan heli doono hal sano gudaheed horaanu sheegay waa noo qorshaysan tahay laba kun iyo shan iyo tobanna waxaan rajaynaynaa dadka puntland in ay si wanaagsan oo raaxo leh ay uga dhoofaan aeroboor iyagu ay leeyihiin oo wanaagsan boosaasaa noo dhismi doonta garowa noo dhismi doonaa gaalkacyaa noo dhismi doonaa darnaa noo dhismi doonta baran baa dhismi doonta buhoodlaa dhismi doona kuwa kalana dhismi doona insha allah jilaayaa waxaan rabnaa inaan isbeddel ku samayno wadooyinkeena iyo jidadkeena waxaan ogahay waxa ugu weyn oo puntland maanta ay ugu baahi badan tahay inay tahay jid iyo biyo saaan uu sheegay waxaan rabnaa marka laba kun iyo shan iyo toban sanad guda sanad gudaheeda kale in isbeddel lalihi uu ka muuqdo puntland wejiga ay leedahay weji ka duwanna ay yeelato oo ah inay hesho wadooyin ay hesho iyada laftigeed wax badan baa nooga bilowday wax badanna waan rajaynaya inaan ka qabanno sanadkaas soo socdaad bay laha yidhaha waxaan rabnaa inaan dekedaheena wax ka qabanno maalgashina u helo meelo badan baan u tegey dad kala duwan baan la kulmay waxaan rajaynayaa kuwa hadda jirana inaan dubhabeynaya ballaarin ku samayno kuwo kalena ay noo dhismaan haddii ilaha yidhaahdo waan idiin sheegayaa meel fiican bay artidaasu maraysaa waana arki doontaan wakti dhow insha allah haddii ilaha yidhaahdo waxaan rabnaa sanadka soo socda laba kun iyo shan iyo toban in isbedel uu ka yimaado gaarsiinta adeega waxaa loo yidhahda social serviceska ay ugu horeyso waxbarashada iyo caafimaadku waxaan rajaynaynaa dadka puntland sidaan adugu ballanqaadnay in qof kasta ama wiil kasta iyo gabar kastao puntland inay fursad u hesho waxbarasho ay hesho dabcan sanad kuma wada gaari karno laba sana kuma wada gaari karno laakiin waxaan rabnaa in aanu bilowno waddadii iyo dariiqadii iyo qaabkii aan ku heli lahayn waxbarasho baahsan oo puntland meel kasta gaarta haddii laha yidhaahdo waxaan rabnaa inay magaalada gaarto waxaan rabnaa inay tooyinka gaarto waxaan rabnaa inaan helo mobile schools wax la yidhaahdo ama iskuol guurguura oo guur reeguraageenu uu ka faaidaysto haddii laha yidhaahdo waxaan rabnaa inaan helo macalimiin tayo fiican leh macalimiin aqoon fiican leh in macalimiinteenu ay helaan trainingka amase tababarka ay u baahan yihiin taas micneheedu waxaa weeye inaanu helo u helo macalimiinteenna waxbarasho kuwa hadda jiraana ay tababar fiican helaan kuwa soo socdaana aanu u helo inay waxbarasho fiican helaan taas micneheedu waxaa weeye waxbarashadu muhiimadda ay leedahay waxaa weeye horumar kastaaba kuma xira khayraadka dabiicigaa dalkuu leeyahay waxa ugu muhiimsan oo waddan horumaraya waxa weeye aqoonta dadkiisa taas ayaana keenaysa in aanu juhdi badan gelino in aanu isbedel dhaba ka samayn dhanka waxbarashada sidoo kale waxaan hesheenaynaa in isbedel ka yimaado dhanka caafimaadka in aanu isbitaaladeenna aan badino inay meel walba gaaraan sida iskuol guur aan u helo sidoo kale inaanu heli karno isbitaal guuraya oo dadkeena reemiyiga ay tirada badani ay ka faa'idaystaan waxaan rabnaa inaanu helo dadkeena u helo daawo fiican iyo faayadhow fiican ayaan rajeynaya insha allah intaa markaan ka tago waxaan rabaa in isbeddel ku yimaado puntland aragtida laga qabo taa waxay u baahan tahay marka in aanu samaysano saaxiibo buntland inay saaxiibo yeelato saaxiibadaasi marka ha noqdaan dariskeena ama soomaali ahaadaan ama waddamada dariskeena oo saaxiibadeena ahaadaan sababtu waxaa weeye puntland say u hesho isbedelkay u baahan tahay say u hesho dhaqaalahay u baahan tahay say u hesho isbedelka aan kaaan rabno inaan ka sheekeynayo oo ah ama ha noqoto wax soo saar ama ha noqoto kaabayaal dhaqaale ama ha noqoto adeeg waxaan u baahannahay in aanu taageero helno taageero in helnaana waxay ku xiran tahay inaan saaxiibo eego taa waa ku tala jiraa wadadeena waa haynaa in badanna ayaa nagu qabsooday waxaan rajaynayaa sanadaha soo soconada in badan oo kale in ay nagu qabsoon haddii lahaa jiraan waxaan rabaa inaan sheego halkan ka caddeeyo xiriirka aan la yeelanayno soomaali saaxiibadeed soomaali ama ha noqdaan dowlad dowladeedyo dhismaya ama ha noqdo dowladda federaalka ahi wuxuu noqonayaa xiriir ku dhisan is-ixtiraam iyo in ay hesho qor walbaaba xaqa ay leedahay ay hesho buu noqonayaa xiriirka aan la yeelanayno soomaaliinteeda kale waxaan rabnaa inaan xiriir dhow la yeelano dowladyada abuurmaya maadaama puntland ay ahayd hooyadii federaalka soomaaliyeed waxaa muhiim ah in taageerada ay nooga baahanyiin aan siino xiriir dhowna aan la yeelan haddii laha jiraan waxaan rabaa inaan waxay ka idhaahdo midnimada puntland oo caawa aada looga hadlay waxaan ku baaqnay in puntland la mideeyo in puntland ay hesho isbedel ku yimaada dadka puntland isjacaylkoodii rabitaankoodii iyo qaabka ay u dhisteen u wada dhisteen dowladnimada kalsoonidii ay ku qabeen in dib loo soo celiyo hawshaasi meel fiican bay maraysaa isbedelna badanna waan ka suubina laba kun iyo afar iyo toban laakiin waxaan rajaynayaa laba kun iyo shan iyo toban in isbedelkaan mid kasii fiican aan ka samayna haddii laha yidhaahdo puntland waxay wax ku tahay wadajirkeeda waxay wax ku tahay in aan helno nidaam dawli ah oo iskusi ugu adeega cadaaladda iskusi u gaarsiiya ayna dareemaan in degmo walbaa iyo tuulo walbaadi ay u siman ay u siman yihiin adeega u siman yihiin cadaaladda u siman yihiin horumarka u siman yihiin taa ina abuurnaa loo baahan yahay dadkii shalayna ka tegay maanta wayna la joogaan kuwa badan oo kalena waxaan rajeynayaa inaan ay noo soo laabtaan isu nimaadno puntland oo mid ah oo meel u wada jeeda inay gaarto horumarkeeda iyo himlada ay tigsanayso waxaan rabaa iyagana ka idhaahdo laba kun iyo shan iyo toban waxaan rajeynaynaa isbedel ka yimaado dhanka horumarinta dimuqraasiyadda puntland waa la socotaa waana niri waxaa lagu qiimayn doonaa maamulkii wuxuu ahaan doonaa sida puntland aan uga hirgelino nidaam dimuqraasiyadeed ee qofka puntland oo codkiisa wax u gooyo codkiisa wax ku doorto one man one vote one person one vote inaanu helno doorashada laba kun iyo sagaal iyo toban january in puntland ay u dareerto doorasho xor ah xalaal ah oo ah mid dimuqraatig ah oo qof walbaaba uu codkiisa cidda uu doono uu sii karo waxaanu baasgaraynay sharcigii doorashada sharcigii amase shuruucdii guddiga doorashada waxaan rajeynaynaa guddigeena wakti dhow in la magacaabo hawshooda ay guursadaan waxaan rajeynayaa dhankaasna isbedel weyn inuu ka yimaado laba kun iyo iyo shan iyo toban waxaa looga xigay waxaa weeye waxaa la yidhaahdo accountability iyo transparency oo ah isla xisaabtan isdhaliilid iyo in dowladda puntland iyo shacabkeedu ay isu jeedaan inaan loo dhaxay waxaan idiin sheegayaa xisaabtankiina waxaan samaynay dhab buu naga ahaa dowladduna waxqabadkeeda way soo fadhigtay wixii aan ka gaadinina waad aragteen waxaan rabaa inaan idiin sheego dadka puntland annagu madax maahayn iyagaa madaxdiiya annagu waxaan nahay adeegayaal waxaa loo adeegayaay shacabka puntland wey waxaan rabnaa marka si dawladdu kalsooni u hesho si ay necessitans u hesho si dadku ugu kalsoonaadaan waa in dadku u jeedaan dawladdu waxa ay qabanayso iyo qaabka ay u qabanayso iyo siday u qabanayso markaanu waxqabad muujino markaanu dhaliisheeda ognahay markaanu wixii naga aangaabiska nahay aansixi karno markaas ayaanana aan guulaysan karnaa puntlandna ay guulaysanaysaa hadduu ilahay lahay waxaan kusoo gabagabaynayaa waxaan rajaynayaa sida islaan ciise sheegay in laba kun iyo shan iyo toban waxqabadkiisu in badan uu ka badan doono wixii aanu qabanay laba kun iyo afar iyo toban sida noo qoshaysan farsamadeedu waa haynaa garashadeedu waa haynaa ilaahay idankii waanu gaari doonaa waanu guulaysanaynaa khayr baan rajeeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu